alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin darsigeenii u dambeeyey waxaynu akrinay baabun laa yatawada-u ka weysaysan maayo qofku min ashaki shakigii xataa yastayqina ilaa uu yaqiinsanaayo inuu weyse jabsan yahay hadduu qofku weyse qabisku ogaa oo uu ka shakiyo weysadaasi inay jabtay inuu weysaystaa waajibkuma aha ilaa uu yaqiinsanaayo oo uu xaqiiqsanayo weysadaasi inay jabtay bimacnaa shakiga ku camal fali maayo shakiga wax xukuma ku dhisi maayo waxaa markaa uu keenay bukhaari raximah اllahu tacaala xadiidka cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim almazini alansaari oo markuu le wa can cabaad ibni tamiimin can camihi cabaad ibnu tamiim adeerkiisa uu ka warinayaa waa cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim almazini alansaari waxaa markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu uga cawday riwaayaadka qaarkoodna shukiya ilaa rasuuli illaah waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam looga cawday alrajul aladii yukhayalu ilayhi anahu yajidu shay-a fi salaa nin la moodsiinaayo in salaada marka uu galo wixii weysada jebinaya ay ka soo baxeen markaa rasuulku wuxu uhi laa yanfatil aw laa yansarif salaada yaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu dhawaaq maqlaayo neefta dhawaaqeedii aw yajida riixan ama urtii waxa weeyaan uu dareemayo marka waxaa la idhaahdo shakigu halkan waa wixii cilmiga ka soo horjeeda oo dhan oo danigii malihii xoogga badnaa iyo shakiga waa inay labada wajiba istinaadaan waayo qofkii u kala xoog badnaan waayaan miyuu weyse qabaa mise way jabtay kaa shaki baa la dhaha istilaaxaan tasaawi lixtimaaleyn haddii midkood uu xoog badan yahayna waa la midun oo markaa wax weyse ahi qofka ku waajibi mayso ama waxa weeyaan in weysada ay ka jabtay hawlo badnaato ama inay ka jabtiyo in kale laba arrimoodoo siman agtiisa ha noqdaan ilaa uu yaqiinsanaayo in ay weysadii waxa weeyaan ay jabtay xadiidkan waxaa ku soo arooray fi salaa isagoo salaada ku jira walihaada baa maalikiyadu ay yidhaahdeen haddii shakigu qofka uu ku dhaco isagoo salaada ku jira markaasi ayaanu salaadii ka baxahayn oo uu ku baaqi ahaanayaa asalkii ahaa inuu weyse qabay oo shakiga aanu waxba ka soo qaadahayn laakiin isagoon salaada aan ku jirin haddii uu shakiyo inay weysadiisu jabtiyo in kale markaa waa weysaysanayaa sida arrimaha kale dee weysada jabiyaba uga weysaysto ayaa taana uga weysaysanayaa bay yidhaahdeen laakiin sida saxiixii waxa ay tahay in salaada haddii uu ku jiro iyo haddaanu salaad ku jirinba marnaba shakiga inaanu camal siinahayn oo xataa dee waata ku soo aroortay axaadiida qaarkood xadiida abi hurayra fii muslim idaa wajada axadukum fii baطnihi shay-an faashkala calayhi akharaja minhu shayun am laa haddii midkiin calooshiisa waxuu ka dareemo oo uu ka shakiyo wixii weysada burinayay miyuu ka soo baxay mise kamuu soo bixin wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam falaa yakrujana min almasjidi xataa yasmaca sawta aw yajida riixa masaajidka yaanu ka bixin ilaa uu dhawaaq maqlaayo sawt ama ur waxa weeyaan uu dareemayo marka xadiidkan masaajidka yaanu ka bixin baa lahi taasina waa ka caamsantay hadduu salaad ku jira iyo haddii kale inkastoo culimada qaarkood ay leeyihin masaajidka halkan salaada ayaa looga jeedaa marka xataa haddii salaada looga jeedo kii salaada ku jiray haddii la yidhi shakigu weysadii kaa burin maayo ee shakiga waxba ha ka soo qaadina salaadaadii iska sii wado dee ka aan salaada aan weli aan gelin ayaa xukunkaasi waxa weeyaan uga awleysan xadiidkani waa aslu min usuuli اlislaam wa qaacida min qawaacid اlfiq qawaacidda fiqiga waaweyn ee culimadu ay isku waafaqsan yihiine lagu magacaabo alqawaacid اlkuliya qaacido ka mid a ayaa xadiidkani uu xambaarsan yahay ahlulcilmiguna raxmat ullaahi calayhim daliil ay uga dhigaan qaacidadaasi oo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu ama wixii la hubay kuma suulayo shaki oo shay aada hubtay haddii aada ka shakido shakiga waxba laga soo qaadi maayo oo alashyaa yuxkam bibaqaa'iha calaa usuuliha xataa yatayaqana khilaafu dalik shay walba sidii lagu ogaa ee lagu hubay ayaa loo xukumayaa weli inuu ku baaqi yahay ilaa la yaqiinsanaayo in waxa weeyaan xaaladiisii ay isbedeshay oo yaqiin yaqiinun baa meesha ka saarta hubaal hubaalun baa meesha ka saaree shaki meesha kama saari karo walaa yaduru shaku attaari calayha yaqiintii shakiga markaa ka daba yimi ee soo darriyey waxa weeyaan dhibi maayo oo ma suurin karo culimaduna qaacidan guud ahaan waa isku waafaqsan yihiin ha iskuba khilaafaanba waxa weeyaan fii kayfiyati isticmaaliha qaabka loo isticmaalayo iyo furuucda qaarkood waxa weeyaan la haleeshiinayo waxau leeyahy ibnu daqiiq lciid alxadiidu aslu fii icmaali اlasl wa طarxi shaki xadiidkani wuxuu daliil u yahay in asalka ama shaygii la hubey yaqiintahaa la camal siiyo oo shakigana la tuuro oo waxba aan laga soo qaadin marka qaacidaasi طahaaradoo qura kuma saabsanee dee abwaabta diintao dhan waa gelaysa oo xataa waxa ay gelaysaa qofka islaamnimadiisa qofkii islaamnimo lagu hubay haddaan yaqiin kaloo islaamnimadii lagaga saaro aan lahayn shaki iyo ixtimaalaad arrin dhowr weji aqbali karta iyo islaamnimadii lagaga saari maayo walihaada buu dhaha shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah اllah man habata islaamuhu biyaqiinin laa yazuulu canhu bishakin qofka islaamnimadiisu yaqiin ay ku sugnaatay ee islaamnimadee lagu oga ee lagu hubay islaamnimadaa islaamnimadaa shaki lagagama suulin karo oo asalku weli inuu islaam yahay weeyi tahaaraduna waa sidaas oo kale qofku haddii tahaaro qab uu isku hubay oo uu ka shakiyo tahaaradaasi inay burto shakiga waxba ka soo qaadi maayo hadduu tahaaro la-aan isku hubay waa taa cagsigeedii oo uu ka shakiyo inuu tahaaro qaatay iyo in kale tahaaro la-aantii uu isku hubay ayaa uu camal siinaya oo shakiga waxba ka soo qaadi maayo uu ka shakiyey inuu tahaaro qaatay iyo in kale salaadana waa sidaas oo kale oo salaada haddii waxa weeyaan nacam uu hubo inuu saddex ragcadood tukaday tusaalahaan salaaddii rubaaciga ahayd oo ta afraad uu ka shakisan yahay inuu tukadiyo in kale inaanu tukan ayuu ka soo qaadaya oo ragcada afraad ayuu la imanayaa baabka sujuudu sahwiga iyo axkaamtiisa ayaana arrintaasi noogu iman doontaa waxaa sidaasoo kale la mida dalaaqa laftiisa gabadhani inay xaaskiisii tahay ayuu hubay laakiin waxa uu ka shakiyey inuu furay marka dalaaqa mashkuukun fiihiya miduu ka shakisay oo aanu hubina isagana waxba laga soo qaadi maayo lianna alyaqiina laa yazuulu bishak waayo yaqiini shaki waxa weeyaan kuma suusho xadiidkan markaa daahirkiisa ayaa jamhuur lculamaa ay qaateen oo culimada qaarkood waxay yidhahdeen shakiga waa la camal siinaya oo yucmalu bishaki bay dhaha muطlaqan iyadoon la kala qaadqaadin kaasi waa qowl aan sax ahayn oo dee xadiidka daahirkiisa ka hor imanaaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxay kala qaadeen haddii salaada dhexeeda uu ku dhaco oo markaa shakiga waxba laga soo qaadi maayo bay yidhaahdeen iyo haddii isagoon salaad ku jirin uu ku dhaco markaana shakiga waa la camal siinaya waa inuu weysaysto qowlka saddexaadoo marka u xoog badani waxa weeye waa cadamu alcamali bishaki muطlaqan shakigu ama qofku ha shakiyo isagoo salaada ku jira ama isagoo weli aan salaada gelin tahaaradiisii ha ka shakiye waxba shakigaa laga soo qaadi maayo ilaa la yaqiinsanayo tahaaradu inay jabtay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan maaha macneedu yaqiinta inaan si kale lagu gaari karin ilaa labadaa la helo ee labadan waxaa looga jeedaa sida ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay leeyihiin ee waa xataa yatayaqan macnaheedu waxyaaba wax lagu yaqiinsado ayuunbay ka mid yihiine maaha ilaa labada arrimood uu helo dhawaaqi neefta uu maqlo ama urteedii ay soo gaadho inaan weysadiisu aanay jab ahayn maaha macnuhu oo nacam maa lam yatayaqan alxadath ayaa looga jeedaa saasna ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihiin oo haddii weyse jabkii si kale uu ku yaqiinsado isagoo urna aan dareemin nacam aan sawdna maqal sida dee qoyaankii wixii ka soo baxay oo kale inuu dareemo amaba se dee jidhkiisa jirhkiidu si kale u dareemay inay wax ka soo baxeen oo dee uu ku yaqiinsan karo inay weysadiisu ay jabtay markaa weysadu waa ka jabaysaa ee hamoodin labadan in la sugaayo isagoon lam yasmac sawta walam yajid riixan ayaa waxaa suurtagala inuu yaqiinsado in weysadiisi waxa weeyaan ay jabtay waxaana culimadu qaarkood ay u daliishadeen xadiidka qofka haddii waxa weeyaan laga helo qariino ama calaamad tusinaysa inuu sameeyey wax waajibsanaya xad in cuquuba sharciya muqadara fii macsiya lagu oogo in xadkii lagu oogaayo oo tusaalahaan qofku haddii khamri u cabo markuu isaguma qirsana markii uu cabaaye laba markhaatiyo arkayana lama hayo laakiin khamrigiibuu sooma tagay ama khamrigiibaa ka soo uraaya waa qariina iyo calaamad tusinaysa khamriga inuu cabay mana jirto qariinada waa qariina qaciya baa la idhaahdaa waa calaamad si go-an arrintaa u tusinaysa oo shubha markaa daciifisaana ma jirto oo dee hadduu yidhahdo tusaalahaan war waan ku khaldamayo biyaan islahaa cab ama sharaabo deetanasha wuxuu khamri buu ahaaba maan garanahayne ama uu yidhaha waa laygu khasbo waa laygu ikraahiye taasi waa shubha waxa weeyaan daciifinaysa qariinada ama calaamaddaas waalxuduudu tudra'u bishubahaat xuduudda ama cuquubaadka shareecadu ay qadartayna dee dadka shubahaadka waa lagaga baajiyaa waa lagaga riixaa laakiin hadday jirto qariina qaciya ama arintu zina ha ahaato ama shurbu lkhamri ha ahaato sida saxiixi waxay tahay ana alxuduuda tahbutu bilqaraa'ini alqaciya alatii laysat hunaaka shubhatun tudcifuhaa xadiidkana waa loo deliishaday oo dareenka urta la dareemo in xukum lagu dhisaayo ayaa rasuulku calayhi salaatu salaam xadiidkan uu ku sheegay oo qofka neefta urteedii dareema inay weysadiisu markaa ay jabtay ayaa xukunkiisu uu noqonayaa sidaasoo kale qofka raa'ixatu lkhamri laga dareemana dee waxaa lagu xukumayaa inuu yahay qof khamri cabe inuu yahay ayaa lagu xukumayaa waxaa xadiidka laga qaadanayaa su-aalu lculamaa camaa yaxdut min alwaqaa'ic ahlucilmiga in la weydiiyo dhacdooyinka dadka bani aadamka had iyo jeer ale la soo darsaaya qofku waa inaanu la aamusin fiihi tarku listixyaai fi lcilm wa ana nabiya calayhi isalaatu wasalaam kaana yucallimuhum kula shay waxaa laga qaadanaya qofku cilmiga u baahan yahay weydiintiisa ama barashadiisa iyo xaasilintiisa inaanu marnaba ka xishoon rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrin kastoo ummadda xukum uu kaga xidhan yahay waa u sheegi jiray waxaa laga qaadanaya anahu yusallii biwuduu'in salawaatin maa lam yuxdith in dhowr salaadood uu ku tukan karo weyse qura inta aanu markaa weyse jabin taana waa laga qaadanaya xadiidka xadiidkii horena in laga qaadanayo ayaa aynu tilmaanay wa fii ana man kana calaa xaalin laa yantaqilu canhu ila bitayaquni khilaafih qofka xaalad ku sugan xukum uu ka dhalanaayo dee asalku waa inuu xaaladdaasi ku sugan yahay ilaa la yaqiinsanaayo in xaaladaasi ay isbedeshay oo alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana waa qaacido ka farcantay qaacidada guud ee alyaqiinu laa yazuulu bishak asalku waxa weeye shaygu sidii uu ku baaqi ahaa inuu ku baaqi yahay ilaa la yaqiinsanaayo inuu iska bedelay baabu takfiifi khafiifintiibuu baab yahay fi lwuduu'i weysada la khafiifiyo oo khafiifintu in tiradii la yareeyo oo hal hal mar la maydhaa dee waa khafiifin waxaa iyaduna khafiifina dalkigii ama xubintii la maydhaya gacanta in lagu masaxo in layska daayo oo biyihii lagu dul shuba uun labaduba waa khafiifin wey labadubana waa jaa-is oo waa bannaan yihiin oo dalkigu laysa biwaajibin fi lwuduu'i walaa fi lgusl in xubnihii markaa la maydhaayo gacanta lagu masaxo oo bimacnaa la mariyaa dalki baa la idhaahdaa waajib ma aha haddii la weysaysanayo iyo haddii la maydhanayaba oo qofka haddii maydhasha ay ku waajibto intuu niyoodo biyo fara badan oo jirkiisa wada gaadho uu quuso oo gacanba aanu istaabsiin maydhashadii waajibkahayd saasay kaga dhacaysa weysaduna waa sidaasoo kale oo haddii gacantiisa markuu wejigiiyo soo maydhay hadduu gacantiisa foosto dhex geliyo oo intii in la maydhaa waajibka ahaydba biyuhu ay gaadhaan sidaasi ayaa weysadiisu ay ku ansaxaysaa waayo xaqiiqada qusliga ama maydhistan layna faray ayaa xaqiiqadeedu waxay tahayba jarayaanu lmaai cala aljasad aw cala alcudw inay biyuhu dul dareeraan oo ay dul maraan xubinta marka in la dalkiyo oo gacan loo raaciyo oo lagu xoqaa waa arrin dheeraad iyadu ka ah ee maaha waxa weeyaan laysat min waajibaati اlwuduء wala min waajibaati اlgusl qala xadaثna caliي bn cabd اllaahi almadini qala xadaثna sufyaan waa ibnu cuyeyna can camri waa ibnu dinaar qala akhbaranii kurayb kurayb waa mawla ibni cabaas abu abu rushdiin ayaa magaciisa la yidhaahdaa waa ibn abi muslim alqurashi nacam alhaashimi mawla bni cabaas can ibni cabaasin ana nabiya salى اllahu عalayh wasalama naama waa seexday xataa nafaka ilaa uu khuuriyey uma dabeetana sallaa waa tukaday warubamaa waxaa laga yaabaa qaala inuu yidhi ibnu cabaas idajaca dhinaca ayuu dhulka dhigay xataa nafaka ilaa uu khuuriyey uma qaama waa kacayo fasallaa waa tukaday marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray oo waxaa hore aynu u tilmaanay inuu xadiidku daliilu yahay ana nawma laysa binaaqidin binafsihi walaakinahu madinatu xusuuli naaqid hurdadu sideeda iyadu weysada uma buriso laakiin wixii weysada burinaya dhexdeeda inuu dhaco ayaa loo filaya walihaada maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisu aanu seexan jirin oo mar walba dee xaaladiisa uu dareemayey ayaanay hurdadiisu weysada jebin jirin laakiin innaga qalbigeenna iyo indhaheennuba waa seexdaan walihaada ma ogin in wixii weysada burinaya uu soo baxay iyo in kale bal alghaalib waxa weeyaan in wax weysada buriyaa uu soo baxo maadaama marka ay tahay meel loo filayo in wixii weysada jebinaya qofka uu ku dhaco ayaa shareecadu ay ku dartay waxyaabaha weysadu waxa weeyaan ay ku burto uma xadaanaa bihi xadiidka waxaa noogu warramay buu ihi sufyaan ayaa marata noogu warramay bacda mara mar mar ka dambaysa ayuu noogu warramay can camrin isagoo ka warinaya can quraybin can ibni cabaas oo bimacnaa sufyaan ibnu cuyeyna marna xadiidka waxa uu sheegi jiray isagoo mukhtasaroo kooban oo intaa hore ah ee iminka aynu akhrinay marna xadiidku isagoo mutawal oo dheer oo dhammaystiran ayaa uu sheegi jiray qaala wuxuu yihi ibnu cabaas bitu waan baryey cinda khaalati habaryarta agteeda ayaan ku baryey maymuunata maymuuna ahayd leylatan habeen faqaama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ayaa kacay min alleyli habeenkii falamaa kaana markii uu ahaaday fii bacdi leyli habeenka saacadihiisii wax ka mida dhexdooda markuu ahaaday qaama nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku waa kacay ama falamaa kaana bacduleyli waa la odhan karaayo kaanada taamadde waa laga dhigi karaa fatawada'a waa weysaystay min shanin qarbad buu ka weysaystay mucallaqin meel ka soo laalaada wuduu'an weyse ayuu weysaystay khafiifan fudud waa kaa shaahidku yukhafifuhu weysadaa waa khafiifinaya camrun camr oo bimacnaa wuxuu tusaaleynayay weysadaasi inay ahayd mid aada u khafiif wa yuqaliluhu waa yareynay markaa takfiifku waxa uu noqonaya bay dhahdeen ahlucilmiga qaarkood marka la yukhafifuhu macnaa weyse bilaa dalkiya oo in gacanta lagu xoqo ama lagu masaxo xubintii la meydhaye aan wadan ee biyaha un lagu dul shubo ayay ahayd weyi wa yuqaliluuna wuxuu uga jeedaa macnaa fii cida fii ciddati lmaraat inta jeera uu maydhay buu yaraynayayo hal mar buu xubin kasta maydhay buu lahaa wa qaama waa kacay rasuulku yusalli isagoo tukanaya fatawada-tu waa weysaystay naxwan mima tawada siduu u weysaystay oo kale ayaanu weysaystay ama siduu u weysaystay si shabahda uma ji'tu waan imiyo faqumtu waan istaagay can yasaari xagga bidix baan ka istaagay warubamaa qaala inuu yidhaahda laga yaabaa sufyaanun inuu yidhi can shimaalihi yasaar iyo shimaalna waa isla macno faxawalanii waa isoo wareejiyo fajacalanii wuxuu iga yeelay can yamiinihi xaggiisa midig uma sallaa waa tukaday maa shaa allah intii ilaahay u qadaray uma dajaca dabeetana waa jiibsado fanaama waa sexday xataa nafaka ilaa uu khuuriyey uma ataahu waxaa u yimi almunaadi muadinkiibaa u yimiyo faaadanahu wuxuu ogeysiiyey bisalaati ay biliqaamati lisala salaada in loo aqiimayo faqaama macahu rasuulku waa kacay oo waa raacay ila salaati xaggii salaada ayuu raaco fasallaa waa tukaday walam yatawada mana weysaysan qulnaa licamrin waxaanu ku nihi ina naasan dad ayaa yaquuluuna waxay leeyihiin ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay tanaamu caynuhu ishiisa ayaa seexata walaa yanaamu qalbuhu qalbigiisu ma seexdo ee arrintaasi ma saxbaa marka waa dadaan xadiidka aan maqal su-aasha qofka weydiinaya qof aan xadiidka maqal qaala camrun waxa uu yidhi waa camru ibnu dinaare samictu waxa aan maqlay cubayda ibna cumeyrin oo yaquulu leh ru'ya alambiyaa ambiyada riyadoodu waxyir weeye marka daliil fog ayaa uu doontay oo isaga laftiisa waxaa laga yaabaa dee xadiidkii rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbi inaanu hayn laakiin daliil kale ayuu daliishaday daliilkaas oo ah ambiyada riyadoodu waa waxy maxay waxyi u noqotay leanno qalbigoodu ma seexdo qalbigoodu ma seexdo marka taas ayaa u daliila buu leyahy rasuulka qalbigiisu inaanu seexan jirin uma qara'a wuxuu akriyey qowlka ilaahay u nooga sheegay nebi ibraahim inuu inankiisii ku uhi inii araa anu waxaan ku arkay fi lmanaam anii adbaxuka anoo ku gowracaaye marka riyada ambiyadu waxyi inay tahay bay aayaddu daliilu tahay wa ilaa haddii kale dee riyadaasi ma fuliyeeno inankiisii inuu gowraco iskuma dayeen ilaa ilaahay subxaana watacaala gowracaasi uu ka furtay marka inay riyadu waxyi tahay baa dee aayaddu ay daliilu tahay waayo wixii uu ku riyooday inuu fuliyo ayuu doonay nabiyullaahi ibraahim oo amar ilaahay nacam inay tahay arrintaasi oo amarkana la siiyey isaga oo hurda ayaa markaa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu markaasi meesha uu ka fahmay ama dee xaqiiqaduba ay ahay marka aayaddu waxay daliilu tahay mar haddii waxa weeyaan riyada ambiyadu ay waxyi tahay in ambiyadu marka ay hurdaan qalbigoodu aanu seexan xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa hurdada rasuulku uu seexdo isagoo markaa dhinacaba u jiifaba inaanay markaa weysadiisa burinahayn lianna yaqdata qalbihi tamnacuhu min alxadath aw min cadami alcilmi bilxadath soo jeedka qalbigiisa uu soo jeedo ayaa markaa dee u diidaaya in waxaanu ogeyn uu ka soo baxo waxaa saasoo kale xadiidka laga qaadanaya tawaaducu nabiyi calayhi isalaatu wasalaam wamaa kaana caleyh min makaarim alakhlaaq rasuulka tawaaduciisii iyo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu uga fogaa waxa weeyaan kibirka waxa la idhaahdo wa fiihi silatu lqaraaba qaraabada in la xidhiidhiya laga qaadanaya oo maymuuna iyo ibnu cabaas dee qaraaba ayaa ka dhexaysa ibnu cabaasna rasuulku taasi ayaa uu ku xidhiidhinayay wa fiihi fadli ibni cabaas xagga cibaadada haddii ay noqoto iyo haddii xagga cilmi doonka ay noqotaba wa fiihi aliqtidaau biafcaalih wa xujiyatiha waa xadiidkuu daliiluye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ficiladiisu inay yihiin xujo dee sunadu qowl iyo ficil iyo taqriir waata u qeybsanta marka sidii rasuulku u weysaystay ayuu ibnu cabaasna u weysaystay waayo ficilka rasuulku daliil iyo xujo inuu yahay ayuu arkaya cabdullahi ibni cabaas radia allahu canhu wa ardaa wa fiihi jawaasu limaamati fi nnaafila wa sixatu ljamaacati fiiha salaad sunna ah inuu qofku imaam dadka u noqon karo oo jamaaco lagu tukan karo ayaa laga qaadanaya salaatu leylkii wa fiihi jawaasu itimaami waaxidin biwaaxidin mid quri inuu mid qura imaam u noqon karaa laga qaadanaya wa fiihi itimaamu sabiyin bibaaliqin ilmaha yar inuu maamuum noqon karo ayaa laga qaadanayaa oo aan la odhan ahayn mar haddaanu qaangaad ahayn qofkan tukinayaa waa munfarid la odhan maayo ee waa imaam baa la odhanayaa walow yaanu qaangaadhinbe wa fii ana mowqif alimaami alwaaxid can yamiin alimaam maamuumka quri inuu imaamka xagga midig ka istaagayaa laga qaadanaya arrintaasina waa mustaxab xagga bidix hadduu ka istaagana salaadiisu waa ansaxaysa waayo ficil rasuulun bay arrintani ku sugnaatay ficilka rasuulkuna sunanima ayuu faa'iideeyaa haddaanay wax kale la socon wa fiihi ana aqala alwuduu almujzi huwa an yaksila alacdaaa marata mara waysada u yare qofka ka gudaysa waa inuu xubnaha marmar waxa weeyaan uu maydho xubnaha la maydhaayo wa fiiha atacliimu fi salaa ida kaana min amriha qofku isagoo salaada ku jira ayaa haddana qof axkaamtii salaada uu bari karo bilficil uu ku bari karaa xataa bilqowlla waa ku bari karaayo tusaalahaan qofku haddaanu garanahayn dee faatixadii salaadu siriyaba ha noqotee dee kor buu ugu qaadi karaa suu u maqashiiyo oo dee uu uga daba yidhaahdo oo isagoo salaadii ku jira ayuu barayaa faatixadii weyi wa fiihi iidaanu alimaam bisalaa manaa aadaanka waxa maamula muadinka ayaa maamula isaga ayay tahay waktigiisa inuu ilaashado imaamkuma maamulo laakiin waktiga la aqiimayo waxaa maamula imaamka oo muadinku marka uu doonayo inuu iska aqiimo maaha waa in marka uu doonayo inuu aqiimo uu soo ogeysiiyo imaamkii waa inuu ogeysiiyo ibraahim iyo iyo iyo sheekhiis waa maqlay ma fil ibrahim ba qosliyo sheekhu miyuu kaa boobay iqaamadii nacam marka waxa weeyaan labada xaqna sidaasi ayaa loo kala leeyahay oo waxaa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam muadinkii iskama aqiimine rasuulka ayuu iman jiro o odhan jira khalaas waktigii la aqiimayo waa gaadhay ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo soo baxay oo arkana dee muadinku wax weyaan ma aqiimi jirin allahuma ilaa dee in laga quusto la ysidhaa maanta iman maayo mooyaane oo markaa qof kale dee la yidhaahdo salaada ina tuki waxaa laga qaadanayaa annaafilatu kalfariida inay tahay fi taxraam fi taxriimi alkalaami fiiha salaada sunnahaay salaada faralkaabay lamid tahay wixii salaada faralkaa buriyaa salaada sunnahana waa burinaya oo lama odhanayo mar hadday sunno tahay oo dhexdeeda waa la iska hadli karaa hadday saa tahay rasuulku ibnu cabaas waa la hadli lahaayo xagga midig u soo wareeg buu odhan lahaa laakiin sidaa ma sameyna rasuulku calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu kusoo wareejiyey marka hadalku siduu xaaraan u yahay salaada faralkaa dhexdeeda ayaa salaada sunnaha dhexdeedana xaaraan u yihi waxaa ku soo aroortay markaa riwaayaadka qaarkood in rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhegta uu maroojiyey cabdullaahi bni cabbaas markii uu soo wareejinayey taana marka waxaa laga qaatay in marka wax la baraayo ka yar dhegta la yaro maroojin karo bimacnaa waa waa waa min baabi tanbiih waxaa looga jeedaa waxa weeyaan soo jeedin baa looga jeeda laakiin ciqaab loogama jeedo dee ragga macalimiinta carruurta dhegta yaana fujinin ana odhan waati la dhegta hala maroojiyo baabu isbaaqi lwuduui waysada dhamaystirkeedii buu baabi marka isbaaq lwuduu maxaa looga jeedaa iblaaquhu mawaadicah in meelihiisii la gaarsiiyaa looga jeedaa wa iifaau kulli cudwin xaqah xubin kastana xaqeeda la siiyo saas ayaa looga jeedaa marka alisbaaq waa waa alitmaam waa in la dhamaystiro waysadii oo dee ugu yaraan intii mujziga ahayd qofka ka gudaysa qofku waa inuu la yimaado wa qaala bnu cumar wuxuu yihi isbaaqu lwuduui waysada dhamaystirkeedu alinqaau weeye waa in xubintii manaa si fiican manaa loo nadiifiyo oo macnuhu waxa weeyaan waa tafsiiru shay bilaasimihi waa in biyihii si fiican loo wada gaadhsiiyo taana dee waxaa ka laazimaysa waxa weyaan alinqaa haddii waysadii la dhamaystiro in xubintii ay nadiifowdo ayaa ka laazimaysa wey oo bimacnaa ka dhalanaysa waxaa ibnulmundir uu wariyey biisnaadi saxiix ibni cumar annahu kaana yaqsilu rijlayhi fi lwuduu sabca maraat inuu toddoba jeer waxa weeyaan lugihiisa uu meydhi jiray oo bimacnaa lugta dee haddii uskag iyo wasak iyo waxyaabahaasi ay saaran yihiin gaaraana hadduu qofku kabala-aan ku lugeeyo yacnaa inuu mar maydho ama laba maydho ama saddexu maydho uskagaasi inuu kaga go-i waayada ayaa la arkaa oo dhici karta ibnu cumarna de isbaaqa wuxuu arkayey oo isbaaq lwuduu fi lmakaari oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ammaanay wuxuu isbaaqa u arkaya alinqaa oo xataa dad xubintii maydho laakiin weli aanay nadiifoobin inaan waxa weeyaan isbaaqii ama dhamaystirkii waysadu ee la ammaanay inaanad samayn ayuu arkayay calaa kulli xaal axaadiidkii saxiix muslim ku jirta waxay tusinaysaa lugaha maydhistoodii iyo cadadba inaanay lahayn lugaha maydhistoodu inaan iyagu aanay cadad lahayn oo sida xubnaha kale aan la odhanayn saddex lama dhaafin karo oo lugta waxa weeyaan mutlaqan ilaa la nadiifinaayo oo dee si fiican loo wada maydhaayo in maydhista iyada lagu wadi karo taas ayaana laga yaaba cabdillahi bni cumar radi allahu canhu inu xujaysan jiray ama uu daliishan jiray qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama alqacnabi can malikin malik ibnu anas imaamu daari lhijra can muusa ibni cuqba muusa ibni cuqba ibni abi cayaash abu muxamed almadani mawlى zubayr ibn اlcawaam ayuu ahaa walaysa hada اlsmu fi اlkutub الsita magaca muusa ibnu cuqba isaga mooyaane nin magaca li kuma jira kutubta lixda afarta sunanta iyo waxa weyaan saxiixeynka waa saaxibu اlmagaazi wey saaxibu almagaazi kitaabka magaazida ama ghazawaadka iyo dee siirada ku saabsan isaga ayaa qoray wa magaazihi aصaxu اlmagaazi kama qaala malik wagayru kitaabkiisa uu ka qoray fi lmagaazi waa kitaab magaazida ama ghazawaadkii rasuulka laga qoro ka u saxiixsan wey sida imaamu malik iyo aimo kaleba siiratu ibni isxaaq kiisa ayaa waxa weyaan ka saxiixsan oo muqadamun caleyhi markaasi ah can kuraybi mawla bni cabaasin can usama bni zaydin anahu samicahu waa maqlay yaquulu isagoo leh dafaca rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waa ka soo dhaqaaqay min carafa ayuu ka soo dhaqaaqay markii uu xajiyey xataa idaa kaana ilaa waha bishicbi mid maraayo wadadii waxa weeyaan buurta maraysay oo shicbi waxa lahaa ariiqu fi ljabal baa la ydhaha wadada buurta marta ayaa la yidhaahdaa nazala waa degay rasuulku daabadiisii ayuu ka degayo oo fabaala waa kaaje uma dabeetana tawada-a waa weysaystay walam yusbiq ilwuduu'a waysadii kumuu xeel dheeraanin oo walam yusbiq ilwuduu'a loogama jeedo intii waajibkahayd lamu iman ee waxaa looga jeeda khafafahu uu khafiifiyey oo macnaa saddex saddex ma maydhine waa ka yareeyey dalkina ma samayna inuu biyihii ku shushubay un ayaa dhici karta faqultu waxaan idhi asalaata yaa rasuula allah ee ad turiidu salaata salaadaad doonaysaa inaad tukato rasuulka ilaahayow ama salli salaata yaa rasuula allah waktigii waa gaadhee salaada tuka rasuulka ilaahayow marka wuxuu moodayay dee gabalkii baa dhacay oo waktigii salaada maqrib baa la gaadhay o inaan salaada maqrib markaa la taakhirio dib aan loo dhigahayn ayaa uu moodayey oo salaad walba waktigeeda la tukanayo faqaala wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam asalaatu salaadii amaamaka waa kaa horeysaa oo bimacnaa salaada maqrib maalintaa dib baa loo dhigaya marka carafo laga soo noqdo oo musdelifo marka lasoo gaadho ayaa maqrib iyo cishaaiba la tukanaya oo maqribka ayaa la taakhiirinaya allahuma ilaa qofku inuu ka baqdo mooyaane in waktigii dee salaada uu baxo hadduu ka baqdo in waktigii salaada cishaai uu baxo sida zaxmada imika jirta ka dhalan karta dee salaada waktigeeda ayuu tukanaya de taakhiirintu waa sunne salaadan inaan waktigeeda laga saarini de waa waa faral weeyi faralku weliba waktigu weliba waa min awkadi furuudi salaa farallada salaada kuwa u adag buu ka mid yahay farakiba rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa fuulay daabadiisii falamaa jaa markuu yimi almusdelifa nazala waa dego fatawada'a waa weysaystay fa asbaqa alwuduu'a weysadii ayuu dhammaystiray oo bimacnaa waa ku xeel dheeraaday weeyi oo xubnihii hal mar in ka badan buu maydhay dalkiina waa sameeyey uma dabeetana uqiimati salaatu salaadii ayaa la oogi oo fa salla almaqriba salaadii maqrib ayuu tukaday uma anaaqa waa tuuyo waa fadhiisiyey kullu insaanin insaan kastaa baciirahu neefkiisii geel ahaa baciirku awrka un maaha neef kastoo geela baciir baa la yidhahdaa fii manzilihi halkii uu ku talagalay inuu dego ayuu fadhiisiyey uma uqiimat ilcishaau salaadii cishaai baa la aqiimo fa sallaa waa tukaday walam yusalli baynahumaa maqrib iyo cishaai dhexdoodana ma tukan manaa naafilo iyo sunne ma tukan waxaa markaa xadiidka loo daliishaday fiihi daliil calaa mashruuciyati alwuduu lidawaami cala ahaara qofku isagoo aan weysada salaadba ku tukanahayn inuu iska weyse qaba hadiyo jeeraale oo uu iska weysaysto si uu u noqdo qof waxa weeyaan tahaaro daa'imay amaba se joogteeyey waayo weysadaa hore rasuulku uu dhexda kusoo weysaystay buuraha dhexdooda dee salaad uu ku tukaday lama sheegin tawada'a walam yusbiq ilwuduu markii la yidhi rasuulka ilaahba miyaa tukanaysaana wuxuu yihi asalaatu amaamaka markaa salaadun looma weysayste in markaa qofku had iyo jeeraale uu iska weyse qabaa arrin fiican inay tahay ayaa xadiidka laga qaatay culimada qaarkood waxay dhahan me weysadaa hore wuxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa bimacnaa alistinjaab uga jeedaa oo weysadii luqawiga ahayd weeyi laakiin taa waxaa radiyeysa walam yusbiq ilwuduu'a oo inay weyse ahayd bay taasi caddaynaysa ta labaad haddii waxa weeyaan weyse ay ku soo aroorto fi sharc dee asalku weysadii sharciga ahayd waa in lagu xambaaro ilaa la helayo qariino ama daliil tusinaysa in looga jeedo waxa weeyaan weyso luqawiya oo ah in xubinta la nadiifiyo bal riwaayaadka qaarkood waxaa kusoo aroortay fajacaltu asubu caleyhi wayatawada waa sariix inay weyse ahayd waan biyahan ugu shushubayay bui rasuulka caleyh salaatu wasalaam rasuulkuna waa weysaysanayey culimada qaarkood xadiidka waxay u daliishadeen in weysada la jadiidin karo iyadoo aan faral iyo sunnatoona aan lagu tukan markii hore rasuulku waa weysaystay soo maaha kumana tukan haddana markuu musdelifo soo gaadhay buu weysaystay laakiin xadiidkan masaladaa looma daliishan karo sababtaan loogu daliishan karina waxay tahay dee rasuulku inuu weyse jabiyo in kale ayaan war laga haynin oo haddii la yaqiinsan lahaa iyadoo weysadii hore aanay jabin inuu haddana mar labaad weysaystay isagoon tii hore aan ku tukan ayaa sidaa loo daliishan lahaa lakiin weysadiisu jabtiyo in kale ayaynaan waxa weeyaan war aynaan ka haynin walihaada ba ay yidhaahdeen culimo fara badan sida darsigii shalay ba aynu tilmaanay si aanu u noqon qof saddex saddexdii jeer ka siyaadiyey waa inaanu weyse labaad la iman isagoo tii hore qaba ilaa inuu tii hore ku tukado mooyaane oo faral uu ku tukado ama sunno uu ku tukado ama dee cibaado kaleba waxa weeya uu ku qabto baabu kaslilwaji wejiga maydhistiisiibuu u baabiyay bilyadeyni labada gacmood ba lagu maydho min karfatin waaxida darsiimo quroo hal mar biyihii lasoo darsaday waxa weeyaan xaggeeda laga maydho قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير أبو يحيى البغدادي المعروف بالصاعقة صاعقة أيها لو رنشري هنقد لقب كيس أماناريس أيها سلاح عمرك صاعقة لو هنا نيسي لسرعة حفظه وشدة ضبطه من آد حفظ بدنه وحي مركا ومقلوه مركا دوشة كقبتا أيها محمد بن عبد الرحيم الصاعقة قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة البغدادي الحافظ قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان وسليمان بن بلال أبو محمد المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ وويسيستي ابن عباس فغسل وامر وجهه وجهي سايو ميري marka wejiga in la maydhaa waa faral farallada weysada ka mid a waana la isku waafaqsan yahay xadkiisuna waxa weeyaan haddii xagga dherarka la eego waa laga soo bilaabo halka timaha madaxu ay kusoo joogaan asaalatan ay kusoo joogaan haddii dee ninka bidaari gasho ilaa qadaadka ay socoto la odhan maayo ilaa qadaadka mayl laakiin halka timuhu aslan ay ku joogaan ilaa lafgareeda xaggan waxa weeyaan gudubkana waa nacam waa labada dhegood inta udhaxaysa min aluduni ila aluduni cardan inuu rukun yahayna waa la isku waafaqsan yahay wejiga meedhisiisu inay rukunka fakasala waa meedha wajahahu akhada wuxuu qaatay karfatan hal darsiimo oo min maain biyo ah famadmada bihaa waa ku luqluqday wastanshaqa waana sandaarsaday oo almadmada waa jaclu lmaai fi lanfi wa idaaratuhu fiih waa in biyihii afka la geliyo afka lagu wareejiyo oo afka gudihiisa de ayaa biyahaasi lagu maydhaya biyaha ama ha soo tufo ama ha liqo ee madmadadu intaa ayay ku xaasilaysa istinshaquna waa jaclu lmaai fi lanf culimada qaarkood waxay idhahdeen waa in biyihii san kastaa loo geliyo oy ahlucilmiga qaarkoodna waxay raaciyaan wa jadbuhu binafas waa in san kastaa loo geliyo weliba naqaska lagu jiido istinsaarkuna waxa weeyaan waa ikhraaju lmaai min alanf waa biyihii sanka in laga soo saaro madmadada iyo markaa istinshaaqa luqluqashada iyo sandaarsiga macnaa xukunkooda waa la isku khilaafay culimo badankoodu waxay ku tegeen inay yihiin sunne culimo inay waajib yihiin markaa ku tegeyna waa jiraan oo yihi waa waajib fi lgusli wa fi lwudu maydhashada waajibka iyo weysadaba waa inuu la yimaado luqluqasho iyo sandaarsi waana madhab imaami axmed raximah llahu tacaala waayo wejiga ayay ka mid yihiin buu yihi waliba wejiga intiisa daahirkaa bay ka mid yihiin ilahina wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum marka wejigaa layna amray meedhistiisa ayaa sankiiyo afku labaduba ay ka mid yihin weliba inta daahirkaabay ka mid yihin oo xagga jawfka iyo gudaha iyaguma raacsana waxaana u daliilo taha dee qofku isagoo sooman waa ka luqluqanaya biyihii afka gelinaya marka dee afku intan muuqata ayuu la xukum yahay waa kan sandaarsanaaye waxaa loo diidun markaa inuu ku xeel dheeraado wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima marka cumuumka aayadda waa hoos imanayaa bay yidhahdeen ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee amar buu ku bixiyey wuu amray rasuulku istinshaaqa man tawada'a falyastanfir ida tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyastanfir bukhaariya muslim baa warra midkiin hadduu weysaysto macnaa sankiisa biyo ha geliyo deetana biyahaasi ha ka soo celiyo ida tawada'a axadukum falyastanshiq muslim baa warinaya wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuuna saa'ima madmadada ama luqluqashadana dee xadiid baa kusoo aroortay idaa tawada'ta famadmid haddaad weysaysato luqluqo marka ilaahay baa subxaana watacaala cilmigu agtiisa uu yaalaaye waxaad moodaa sida raajixii inay tahay in luqluqashada iyo sandaarsigaba ay waajib yihiin haddaad weysaysanaysa iyo haddaad maydhasho markaa waajiba aada la imanaysaba uma akhada waa qaatay karfatan darsimo min maain biya fajacala biha fajacala biha haakada sidaasi ayuu ka yeelay adaafaha waxa uu geeyey ilaa yadihi lukraa gacantiisii kale gacanta ama kusoo darsaday biyihii gacantiisii kale ayuu geeyey oo labadii gacmood ayuu ayuu isu geeyey fakasala bihimaa wuxuu ku maydhay wajhahu wejigiisii ayuu ku maydhay labadii gacmoodoo wada socda marka halka xadiidku baabu ka khuseeyana waa halkaa baabu gasli lwajhi bilyadayni labadii gacmoodoo wada socda ayuu wejiga ku maydhay marka wejigu maadaama uu yahay dee xubintaasi weyn oo laga yaabo gacanta qurida inaanay wada gaadhin labada gacmood ba in la isu raaciyo ayaa afdala oo sunno ah waajib maahase hadduu gacan qura ku maydho oo maydhistii waajibkahayd uu la yimaado isagoo gacan qura isticmaalaya dee sidaasi ayaa waajibka waxa weeyaan uu kaga dhacaya laakiin labada gacmoodba inuu ku maydha ayaa afdala uma akhada wuxuu qaatay karfatan hal darsimo min maain biyaa fagasala biha wuxuu ku maydhay yaddahu lyumna gacantiisii midig uma akhada waxa uu qaatay karfatan min maain fagasala biha wuxuu ku maydhay yaddahu lyusra gacantiisii bidix uma masaxa biraasi madaxiisiibuu ku masaxay uma akhada wuxuu qaatay karfatan darsimo min maain biya ah farasha waxa uu ku rushay macnaa wuxuu ku shubay isaba calaa rijlihi lyumnaa lugtiisii midig xataa kasalaha ilaa uu maydhay uma akhada waxa uu qaatay karfatan ukhraa darsiimo kaleo fagasala biha wuxuu ku maydhay rijlahu lugtiis yacni alyusra wuxuu jiraa tii bidix uma qaala wuxuu yihi haakadaa sidaasi ayaa ra-aytu arkay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay oo yatawada u weysaysanaya marka afcaasha rasuulka inay xujo u arkayeen iyo daliil saxaabadu ayaa laga qaadanaya oo sidii rasuulku u weysaystay ayaa saxaabadu ay kaga daydeen dadka kalena ay sii gaarsiiyeen waxaa markaa xadiidka dee kolle axkaamta wuduuga ee ku jirtaa insha allahu tacaala waa inagu soo noqnoqon doontaa in wejiga markaa labada gacmoodba laysu raaciya inay sida afdalkaa wanaagsan ee akmalka ay tahayna waa laga qaadanaya baabu tasmiyati magaca bisin qabsashadiibuu u baab yahay calaa kulli xaalin mar kastaba bisinka shayga loo qabto wa cinda alwiqaaci e wa cinda aljimaaci iyo marka jimaaca la samaynayo in bisinka loo qabto marka wa cinda aljimac waa min baabi cadfi lkhaas cala alcaam oo calaa kulli xaaltaa dee jimaacu waa ku jiraa haddana si gooniyaa loo sheegay oo isaga markaa ihtimaam gaara ayaa la siiyey weeyi qال xdثna علي بن cبd اللahi qال xdثna جرير عن منصور بن المعتmر عن sالم بن أbي الجعد عن كرayb عن بن عabاs yبلغ waa gaaraya xadيiثku النبy slى الlه عليه وsلم mعna waa marفوuع wey qaala wuxuu hi rasuulku low أنa أxadكم hadii midkiin إida أtىa markuu u tegayo أhlahu إida أraada an yأتiya أhله qaala uu yidhaahdo bsم اللaه اللaهuma جنبna الشhayطاan ilahu shaydaanka naga foge وجنب الشhayطاana shaydaanka ka foge maa razqtana waxaad nagu arsaaqdo oo faqudiya la qadaro baynahumaa dhexooda waladun ilmo lam yadurahu ilmahaasi shaydaanku ma dhibo marka xadiidka cumuumkan uu bukhaari raximah allahu tacaala u daliishaday dee kuma sugna xaalad qura ayuunbuu xadiidu ka warramayaa in bisinka lagu bilaabo ama bisinka lala yimaado waa fii xaalati aljimaac ee cumuumkan uu leeyahay atasmiyatu calaa kulli xaalin xaggeedu bukhaari uu ka qaatay ama uu ka istimbaabay ee xadiidka ay kaga jirta waxaa bukhaari raximah llahu tacaala uu ka istimbaatay xaaladda caynkaasiiyo haddii la yidhi bisinkii la yimaada xaalat lwiqaac waaljimaac dee xaaladaha kale oo dhamina waa uga awleysan yihiin waa uga mudayin bimacnaa marka xaaladda maadaama uu rasuulku yihi bisinka la yimaada xaaladaha kale oo dhanna in bisinka lala yimaadaa waa uga awleysan yihiin weeye waa uga mudan yihin marka cumuumka halkaa ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu kala soo baxay waxaana insha allahu tacaala xadiidku inoogu iman doonaa fii kitaabi nikaax buu inoogu iman doonaa oo qadiyadda markaasi ku saabsan qadiyadda ku saabsan lam yadurahu shaydaanu maxaa looga jeedaa mama lumiyaba mama derderaba ma jirhkiisa ma dhibaba insha allahu tacala fii kitaabi nikax bay ku iman doontaa laakiin halkan kitaabu tahaara ama wuduu baynu ku jiraaye intaa ayaa waxa weyaan inaga khusaysa marka haddii cinda aljimaaci lala imanayo bisinkii dee cinda alwuduu'ina bisinka waa in lala yimaado weyaan macnuhu oo weysada bisinka in lagu bilaabaa waa sunne marka dee xadiid bukhaari raximah allahu tacaala shardigiisa waafaqsan oo arrintaa ku cad ayaanu helin walihaadaaba xadiidkan waxa weyaan u daliishaday waana qiyaas daliishiga xadiidkan uu daliishaday waana qiyaas qiyaasu lwlaa la yidhaahdo oo shaygan daliilku uu tusiyey kan waxa weyaan loo qiyaas qaadanaya ayaaba xukumka uga mudanba qiyaasu lawlaa baa la yidhahdaa baabu maa shaygiibuu baabye yaquul uu odhanaayo cinda alkhalaa'i ee cinda dukhuuli lkhalaa'i marka uu gelayo meesha uu ku xaajo gudanayo qaala xadaanaa aadam waa ibn abiyaas qaala xadaanaa shucba can cabdilcaziiz ibni suhaybin qaala samictu waxaan maqlay aanasan oo yaquulu leh kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxaa istimraar bay tusinaysaa rasuulku arrinta inuu joogtayn jiray ida dakla alkhala e ida araada markuu doono an yadkula alkhala sa riwaayaadka qaarkood ku timiba markuu doono inuu khalaaga galo intaanu gelin buu markaa dikriga la yiman jira qaala wuxuu odhan jiray allahuma ya allahu ilaahay innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubhi baan kaa magan gelayaa iyo waalkhabaa'ifi marka alkhubuth iyo alkhubh labadaba riwaayaadku way la soo arooreen macnahooduna dee waa kala duwanyi oo alkhubhu haddii la yidhaahdo waa ashar weeye haddii ba-da waxa weeyaan la reebo ilaahu sharka ayaan kaa magan gelaya oo shay walbana dee sharkiisu waa bixasabihi weeyi oo hadalka waxa weeyaan khubhigiisu dee waa inuu hadal caya ama xunde uu ku hadlo diimahana khubhigoodu waa kufriga طacaamkana kiisa khabiidka ah waxa weeyaan waa alxaraam sharaabkana waa kiisa dhibta leh alkhabaaئsna markaa waxay noqonaysaa annufuus ashariira ayay noqonaysaa nafaha sharka badan min alkhubhi ilaahu sharka ayaan kaa magan gelaya iyo wlkhabaa'ifi nafaha sharka badan baan kaa magan gelaya laakiin alkhubuth haddii la yidhaahdo oo ba'da la godo waa jamcu khabiif waa kami khabiif jamciisa oo waa dukraanu shayaaiin waa shayaadiinta kuwooda lab ayaa ka qura la yidhaahdaa waxaa weeyaan alkhubuth jamcoodana la yidhaahdaa waxaa weyaan nacam cafwan ayaa kiisa qura la yidhaha khabiif jamcoodana la yidhaahdaa alkhubh alkhubth bidam alkhabaaisna marka waxay noqonaysaa inaatu shayaaiin marka calaa kuli xaal ba'da haddii la godo waa sha shayaadiinta labka ah alkhabaaisna waa kuwooda dhadig haddii ba'da waxa weeyaan la reebana sida halkan inoogu taala min alkhubhi waa sharka alkhabaaisna waa nafaha sharka leh waxa weliba sidan ayaa raajixa oo riwaayaadka badankoodu sidanay ku yimaadeen in ba'da la reebo la alkhubhu waa sharka in la yidhaahdo macna ahaana iyada ayaaba dee macna ballaadhanba oo haddii la alkhubhu sharkii la yidhaahdo alkhabaaisna la dhaha annufuusu shariira dee shayaadiintii iyo waxyaabihii kale waa soo gudagelayaan laakiin haddaynu idhaahno alkhubuth ha shayaadiinta kuwooda lab iyo alkhabaa'is kuwooda dhadeg dee markaa shay kasta sharkiisa ilaahay kamaynaan magan geline waxyaaba gaara ayuun baynu sharkooda ilahi subxana wa tacala ka magan galla bay noqonaysaa taabacahu ibnu carcara can shucba wa qaala gundar can shucba ida ata alkhala wa qaala muusa can xamaadin ida dakla wa qaala saciid ibnu zaydi xadathana cabdilcaziiz ida araada an yadkula marka imaam bukhaari raximah llahu tacaala kitaabu lwudu ayaa uu ahaa dee kitaabku haddana halkaasi marka uu maraayey waxa uu soo dhexgeliyey waxyaabihii waysada ka horeeya waxyaabo ka mid a oo qadaau alxaaja iyo aadaabtiisa iyo axkaamtiisa wax ka mid a ayaa waxba inuu soo dhexgeliyey dee cilaaqana waa la leedahay qadaau alxaaja waysada cilaaqa iyo xidhiidh ayay la leedahay marka dikrigan qofku waa la imanaya markuu xaajo gudanaya hadday meeshu tahay meel dee loo diyaariyey ida kaana almakaanu mucaddan liqadaai alxaaja sida musqulihii oo kale dee marka uu gelaayo ayuu odhanaya intaanu gelin haddii meeshu ay banaan tahayna waa la imanaya dikrigan marka uu sii fadhiisanayo dee uu sii faydanayo ayaanu dikrigan la imanaya caruurta yaryarna ahlucilmigu waxay yidhaahdaan sida imaamu nawowi raxmat ullahi caleyh uu tilmaamo waxa weya waa in loo yidhaahdo carruurta yaraan odhan karin carruurta waa in la baro lagula dadaalo arrintaa dadkeena badankooda muqasiriin bay ku yihiin meeshan waa meel shayaadiintu markaa ay soo xaadirto ay timaado marka carruurta si aanay u durayn aanay u dhibaateen carruurtaada ku dadaal dikrigaa inaad barto allahuma inii acuudu bika min alkhubhi waalkhabaaif intaa xifdisi inta saa xifdisiin kari weyn shayaadiinta dhibkoodu ilahi subxana wa tacala kaga badbaadinaya haddaanay carruurtu marka aanay xifdihi karahayn oo dee aanay da-daa gaadhinna adigu waa inaad u tihaahid oo sidee loogu odhanayaa waxaa la odhanaya uciiduka marka lasii gelinayo uciiduka billaahi min alkhubhi waalkhabaaif waxaan ilaahay kaa magan gelinayaa waxa weeyaan sharka iyo nafaha shar kale oo dhan acuudu bika dee odhan maysid markaa adaa ila magan gala e waa inaad tiraa uciidu bika waxaan ku waxaan uciiduka billaahi cafwan uciiduka waxaan ku magan gelinayaa billaahi ilahay baan ku magan gelinaya oo min alkhubhi waalkhabaaisi aan kaa magan gelinaya waxaa kaloo iyaduna dee soo aroorto xadiidu cali oo isaguna dee saxiixa kusoo aroortay in dee bisinkana la raaciyo bismi illaah allahuma inii acuudu bika min alkhubhi waalkhabaaif baabu wadci lmamaai biyihii dhigistooda ayuu u baab yahay cinda alkhalaa'i suuliga agtiisa la dhigo oo qofkii biyo suuliga agtiisa loogu diyaariyo qaala xadaanaa cabdullaahi ibnu muxamed almusnadi albukhari ljucfi qaala xadaanaa haashim ibnu lqasim abu nadr atamimi alleythi nazla baghdad wa hiqat xaafid saaxib الsuna kaana ahlu baghdad yaftakhiruuna bih reer baghdad waa ku faani jireen qaala xadaanaa warqa waa muana alwraq awraq ayaa muanakiisa ama dhadigiisa lahaa warqa warqa ibnu cumar alyashkuri abu bishrin weeye can cubayd illaahi bni abi yaziid can ibni cabaas ana nabiya sala allahu alayh wasalama dakala alkhala musqushii ayuu galay fawadactu la waxaan u dhigay waduan wadu'an biyo lagu weysaysto qaala wuxuu yihi man wadaca haada yaa ii dhigay biyahan markuu soo baxay faukbira ciddii dhigtay inaan aniga ahabaa loo warramay maymuuna ayaana u sheegtay faqala wuxu allahuma faqihu fi ddiin ilaahu diinta fahamsiiy marka xadiidka waxaa laga qaadanaya awalan biyo in lagu istinjoon karo waxaa la odhan karaa maxaad masalada kasoo hadal qaaday dee khilaaf baaba ku sugan oo biyahaba inaan laguba istinjoon karin ayaaba salafka qaarkood ay qabeen laakiin madhabkaasi waa inqiraadayo waa dabar go-ay waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa saas oo kale xadiidka in waxa weeyaan dadka waaweyn iyo dadka ahlulcilmiga ahlulfadliga in loo khidmeeyo sida ibnu cabaas uu rasuulka alayh salatu salaam uu khidmeeyey waxaa kaloo laga qaadanayaa man sanaca ilayka macruufan an tukaafiyahu qofka wanaag kuu sameeya inaad u abaalgudid oo rasuulka ibnu cabaas dee wanaag buu u sameeyey waana u abaalguday abaalgudkana wuxuu noqday duco fain lam tajiduu ma tukaafiuunahu bima tuka ma tukaafiuunahu bihi fadcuu lahu ayuu hi rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxaa markaa rasuulku ugu duceeyey inuu ilaahay diinta fahamsiiyo waayo wuxuu arkay ibnu cabaas inuu yahay waxa weeyaan qof dakaa u ka muuqdo faham iyo maskax badnaani waayo saddex arrimood bay xaaladdu ka dhexaysa in rasuulka uu iska daayo biyo aanu u geyn iyo inuu suuliga waxa weeyaan ugu galo dee rasuulka xaajo gudanaya u daalacdo iyo in labada arrimoodba biyo la-aanta iyo ugelistaba uu ka badbaado oo meel dee rasuulku calayh isalaatu wasalaam biyaha uu ka qaadan kara u dhigo markaa taasi maskaxdiisa iyo caqli badnaantiisa ayay tusinaysa walihaadaba rasuulku duca munaasiba uu ugu duceeyey oo ugu duceeyey ilahi subxana wa tacala diinta inuu fahamsiiyo wallahu aclam waxkam wabilahi towfiq